aad baad u mahadsan tahay boqolaal qofood ayaa ku shahiday marayka khaza kadib duqeyme ciidamada yuhuudi ay halkaasi ka geysteen maamulka yuhuudi ee xooga ku haysta dhulka ay degan yihiin muslimiinta ee falastiin ayaa saakay aroornimadii xasuuqay boqolaal qofood oo aan waxba galaabsan kadib markii uu duqeymo la biigsaday kadib muddo ku dhowaad laba bilood oo xaalada marinka khaza marba xaalad ku sugnayd ayna dhaantay sidii hore waxay ciidamada yuhuuda saacadii hore subaxnimadii saakay dib u bilaabeen gumaadkii gardarada ku salaysnaa iyagoona halkaa ku xasuuqay dad tiradooda lagu sheegay saddex boqol konton iyo lix qofood halkay ku dhaawacmeen tobannaan kale duqaymahana uu maamulka yuhuuda ku sheegay inay ka qayb qaateen ilaa iyo boqol diyaaradood ayaa subaxnimadii hore saaka beegsaday inta badan guryaha shacabka ee ku yaala inta badan xaafadaha marinka khaza waxaana ku sheeday siday wararka laga helay halkaas sheegayaan tirada aan soo sheegnay oo ay ka mid yihiin caruur haweenay dadwaayilo ah yuhuudda ayaa ku guudisay inay duqimaha intaan ka sii ballaarini doonto waana dhagarayso wadamale gendhig iyo cabnetanyahu iyo kooxdiisa ku garabsiinaysa gumaadkan meelaha ay duqimaha sida gaarka uga dhaceen ee ka tirsan marinka khaza waxaa ka mid ah mukhayimka almakhaazi khanyonis rafax jabaaliya iyo biita xanuun haddaba arrintan ayaa fariino hor leh oo muslimiinta meel walba ay dunida ka joogaan u diraysaa in gardarada yuhuudda aan lagu difaaci karin waxaan ka hayn in dirar lagala hortago layska difaaco muslimiinta khaza marka la fiiriyo xaalkooda waa kuwa la dalaadhacaya dhaawacyadii hore ka soo gaaray dullaankii dhacay wakhti aan fogeyn waxaynu u baahan yihiin garab istaag ka ballaaran kii hore waxaana suuragal inay dadku wax ka bartaan dullaankan cusub haddii aysan wax ka baran kii hore dad badan ayaa ku dhintay diyaarad ku burburtay bartamaha ameerika saacadii la soo dhaafay waxaa dalka honduras ee ku yaala bartamaha ameerika ka dhacay shilay gashay diyaarad yar oo ay saarnaayeen dad rikaab ah kadib markii ku dhaadhacday badda alkaraabiya ee marta dalkaasi diyaaraddan oo eed nooca yaryarka ee rikaabka qaada ayaa waxaa sarnaa siddeed iyo toban ruux kuwaasoo toban ka mid ay soo badbaadeen halka toddoba kan ay ku nafwaayeen shilkan waxay diyaaraddan safar ku ahayd dusha jasiiradda rowaytaan oo ku taala waqooyiga waddanka honduras asbaabaha sababay inay shilkani gashay ayaana loo badinayaa cilada farsamo oo ku timid diyaaradda iyadoo sidoo kale la sheegeen markii ay dhicaysay dhanka midig si xooga ugu leexatay kadibna badda ku dhacday shilalka diyaaradaha ayaa waayihii dambe aad ugu soo badanayay dunida waxaana meelahay sida aadka uga dhacayaan ka mid ah waddamada reer galbeedka mid ka mid ah culimmada waaweyn ee muslimiinta ayaa ku dhintay dalka qatar abuu isxaaq al xuweyni oo ka mid ah culimmada muslimiinta ee xilligaani nool kuwooda ugu waaweyn ayaa shalay galabkii ku geeriyooday magaalada adda waxa ay dalka qatar kadib in muddo uu xanuunsaneeyey magiciisa oo dhammaystiran waa xijaazi moxamed yuusuf shariif isagoona geeridiis lagu xaqiijiyey qoraal lagu soo daabacay bagga uu facebooka ku leeyahay sheekha ayaa isagoo muddo dheer xanuun la noolaa ayaa haddana waxay xaladiisu ka sii dartay bilooyinkii ugu dambeeyey taasoo ugu dambayntii sababtay inuu geeriyoodo wuxuuna ku dhashay caalimkani muxadidka ibnu isxaaq al xuweyni tuulada loo nisbeeyey xuen oo ku taalo gobolka kufur sheekh oo dhacda waqooyiga fog ee waddanka masar xilligii uu marayay marxaladda waxbarashada ee dugsiga sare ayuuna usoo safray magaalada alqaahira ee caasimadda waddanka masar si uu u xaadiro xalaqaadka cilmiga ee sheekh cabdulaxamiid kishki waxaanuu sheekha si gaara loogu yaqaan islamarkaana uu aqoon u lahaa cilmiga xadiidka sheekh abuu isxaaq al xuweyni ayaana fannigani ka alifay kutub dhowra oo ay ka mid yihiin taxqiiq sunanu ibnu maajah iyo taxqiiq alarbaciin alkubraa lilbayhaqi khabarka geeridiisa ayaa lama filaan ku noqday muslimiinta caalamka booska uu ka baxayna waa dulaal aan la oodi karin ugu dambayntii diyaaradaha maraykanka ayaa duqeyn culus xalay fiidkii ka geystay gobolka xudeede ee dalka yemen iyadoona la xaqiijiyeen halkasi ku geeriyoodeen shakhsiyaad ka tirsan dowladda iiraan diyaaradaha maraykanka ayaa fiidnimadiisna inta duqeyn culus ka fuliyey fariisimo ay kooxda xuuthiyiinta ku leeyihiin gobolka alxudeede ee dalka yemen warbaahinta xuuthiyiinta ayaana sheegtay in duqeyn cusub uu maraykanka la beegsaday magaalada sariif ee gobolka alxudaydah halkii la wareedyo kalena ay sheegayaan in duqeymahan lala beegsaday warshadda ay leeyihiin xuutiyiinta oo ku taala magaalada saliif duqeyntan ayaa timid kadib markii xuutiyiinta ay subaxnimadii hore ee shalayo sniineed sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab laga leeyahay dalka maraykanka muddo laba gor ah ila wareedyo yemaniyiin ayaa dhanka kale warbaahinta la wadaagay in duqeymahan xagga cirka ay fuliyeen diyaaradaha dowladda maraykanka ay ku dhinteen qubre ka tirsan xukuumadda shiicada ee dalka iiraan isku soo wada duubu maraykanka ayaa xilligan dalka yemen ka wada duqeymuu ku beegsanaya magaalooyinka kala duwan ee dalka yemen isagoona marmarsi ka dhiganaya inuu keliya u socdo kooxda xuutiyiinta oo maamula qaybo ka mid ah waddankaasi hase ahaatee warkaasi waxaa beeninayaa markiiuu laba maalin ka hor xasuuqay dad badan oo shacab ah